magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday madarasada alfurqaan munaasabad ay ku qalin jibinayeen ardayda ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka madarasada qaar ka mid ah culimmada magaalada muqdisho waalidiinta ardayda qalin jibisay iyo marti sharaf kale maamulaha madarasada alfurqaan ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay
ardadu waxay ahayd saddex qaybood qaybta koowaad waxaa waaye waa qayb dhammaysay qur-aan kariimka qaybta labaadna waxaa waaye waa qaybtii ka gudubtay alqira'a waalkitaaba qaybta saddexaad waxaa waaye waa qaybtii xifdisay suxbatu alatfaal insha allahu tacaala ardayda qur-aanka dhamaystay waxaan u dardaramayaa inay qur-aanka xifdiyaan wax la xifdiyo wax lagu dadaalo waxaa u fiican kalaam ullaahi qaar ka mid a xubnaha ka qeyb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka madarasada koowaad waxaa mahad kale allah subxaana wa tacaala naga dhigay muslimiin nisuguka ay keenay makaankan qiimaha iyo qaayaha badan ee sharafta badan inagoo ku weyneyneyna ma garanaysaa kalaamka allah rabbilcaalamiin intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeenka madarasada anigoona ka reebin maamul iyo ma garanaysaa macallin intuba waxaan leeyahay aad baad umahadsan tihiin juhdigii faraha badnaa ee aada ku bixiseen inay noo soo baxaan jiilka qiimaha iyo quruxda badan waan idinkaga mahad celinaynaa dhammaan waxaa mahadsan allah subxaana wa tacaala oo nagu kulmiyey koomkan islaamna naga dhigay allah subxaana wa tacaala waa ku mahadsan inuu koomkan nagu soo kulmiyo aninka oo islaam ah una dabaaldegayno caruurteennii oo waxay tii sheeg ka qalin jibinayso madarasat alfurqaan allah subxaanahu wa tacaala iyo waxay ti dadaalkii ustaadka uu ku bixiyeyba ardadaas iyo waalidiinta aniga oo ku hadlaya dhammaan waalidiinta martaan fadhido oo aan uga mas-uul ahay inaan afkooda ku hadlo waxaan u mahad celihaynaa ustaadka iyo intii la shaqaysaba waktiga ay geliyeen ardadan oo ay ku soo gaarsiiyeen in ay maantay qalin bedeshaan kuwa qur-aanka dhameeyey iyo kuwa dhameeyey waxay tii sheeg farta iyo waxay tii sheeg soo barta intaba ardayda munaasabadda qalinjibinta loogu qabtay magaalada muqdisho ayaa noqonaya dufaacaddii kow iyo tobanaad ee ka qalinjibisa madarasada alfurqaan tan iyo markii la asaasay